ururka warbaahinta puntland ee magacooda loo soo gaabiyo maab ayaa magaalada boosaaso tababar ugu soo xiray shan iyo labaatan suxufi oo lagu tababarayay badqabka iyo tabinta doorashooyinka golayaasha deegaanka tababarkan oo socday muddo shan maalin ah ayaa waxaa ka qayb galay wariyaal ka kala socday gobollada bari sanaag iyo haylaan maxamed daahir xaysane guddoomiyaha ururka warbaahinta puntland ee maab ayaa ka warbixiyey ujeedka tababarka
tababarkan ku saabsan baakajkan wada socday xirmadan wada socotay oo ku saabsanayd badqabka wariyaha iyo maxaa leeyahay tabinta doorashooyinka maadaama ay nagu soo fuduleedahay bishan dhammaadkeeda haddii eeba idmo gaar ahaan magaaladan hadda waxaa weeye aan joogno tirada ugu badan iska diiwaan gelisay puntland doorashadii golaha deegaanka bal in wariyaasha naftirkoodu bal ay isku diyaariyaan qaabkay u tabin lahaayeen qaabkay dadweynaha ugu soo gudbin lahaayeen ugu fududeyn lahaayeen hadday noqon lahayd broseska ama waxaa la yidhaahdaa hawshu tallaabooyinka ay marayso hadda maraysa maxaa la yidhaahdaa kaar qaadashadii dadku say codkooda u dhiiban lahaayeen say goobaha u tegi lahaayeen say maxaa la yidhaahdaa ay ay ay ay ay u kala dooran lahaayeen ururada iyo iyo iyo axsaabta ururada ay rabaan iyo murashaxiinta ay rabaan inay waxaa weye codkooda siiyaan iyo ku dhagaysan lahaayeen weliba miidiyada iyadoo usoo gudbinayso qorshayaasha barnaamijyada siyaasadeed ururadu ay ka leeyihiin iyo qaabkay maxaa la u ololeynaya intaba in lagu baraarugsanaado waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in si wacan aad uga faa'iidaysateen aqoontaad xambaarteen dadka aad maxaa la yidhaahdaa doorashada waxaa jira xaamilusood waxa la yidhaahdo marka xaamilulmacrifa inaad idinkuna noqotaan oo qaadaan aqoontii halkaan aad maxaa la yidhaahdaa aad ka barateen xarumihiina dib ugu celisaan saaxiibadiina kaleo jaaniska fursadda u helin inay waxaa nala joogaan halkaan maxaa la yidhahda aad gaarsiisaan insha allahu tacaalana aad markaad ku laabataan laydinka arki doono waxaa weeye aqoontii iyo xirfaddii laydin baray inaad maxaa layihahdaa aad ku dabiqi doontaan shaqadiina maa rajeynaya haddii rabbi idmo qaar ka mid ah wariyaasha ka faa'iidaysta tababarka ayaa ka warramay waxyaabihii ay barteen tababarka inta uu socday waxyaaba badan baan ka faa'iidnay qolada maab oo tababarkan qabanaysay waxaa ka mid ahaa in wariyaha badqabka wariyaha baa ka mid ahaa in wariyaha waxyaaba badanoo sida tabinta doorashooyinka maadaama ayna ku soo fool leeyihiin doorashadii golaha deegaanka oo shan iyo labaatanka bishan shanaad la filayo inay ka qabsoonto gobollada puntland waxyaabo badan oo nagu dhiirigelinaya amba inaan doorashada tabinno baana la baray marka waa ku faraxsanahay waxaana rajaynayaa inaan tababarkan aan qaadanay ee shanta cisho soconayay inaan ku dabaqi doono doorashada haatan nagu soo foolle waxaan qaadanay sefetiga badqabka wariyaha iyo doorashooyinka golayaasha deegaanka degmooyin sida uu ay uga tibin karaan wariyaashu runtii muddadii halka ku tababaranay waxaan isdhihi karaa casharo muhiim u ah guud ahaan xirfadayada warbaahineed inaan qaadannay waxaan rajaynaynaa inay noo noqdaan hubka ugu muhiimsan oo aannu doorashada markii la gaaro aannu isticmaalayno inay noo noqoto wixii aan halkan ka barannay